بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii aclaama sunnatu lmanshuura lilxaafid alxakami raximahu llahu tacaala casharkan waa casharka boqol iyo koob iyo toban wuxuuna la socdaa casharkii ka horreeyey oo su-aasha siddeetan iyo siddeed aynu ku sharaxaynay marka casharkan iyo casharkii horeba waa su-aashaas aynu u kala goynay saan hore u sheegnay markuu shiikhu inoo soo sheegay shan jumlo oo la rumaynayo oo ugu dambeysay wa annahum cala alxaqi almubiin ayuu waxa uu tilmaamay marka nebiyadii qaar allah subxaana wa tacaala doortay iyo qaar uu kala fadilay ayuu qeyb ka sheegayaa marka shiikhu waxa uu yidhi waxaad rumaynaysaa wa anna allaha ittakhada ibraahiima khaliila wa anna allaha alle ittakhada inuu yeeshay ibraahiima ibraahim ka yeeshay khaliilan khaliil buu ka dhigta waa jumlada lixaad waay khaliil waxaa la yidhahdaa alkhulla wa acla almaxaba darajaadka maxabada ayaa toban loo qaybiyaa darajada ugu sarraysaa khulla la yidhaahdaa waxaa u daliila jumladaasna qowluhu tacaalaa wاtakhada allahu ibraahiima khaliila wman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsinu wاtabaca milata ibraahiima xaniifa wاtakhada allahu ibraahiima khaliila fi suurati nisa wاtakhada allahu alla wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan khaliil buu ka dhigtay miduu jecel yahay oo aclaa darajada maxabada meesha ugu sarraysa gaaray ayuu allah ka dhigtay waa jumlada lixaad jumlada toddobaad waxa uu yidhi ana allaha ittakhada muxamadan wa ana muxamadan ittakhada khaliila nebi muxamedna sidoo kale allah wuxuu ka yeeshay khaliilan khaliil buu ka dhigto ay derajadaas khullada ayaa nebi maxamedna ilaahay gaarsiiyey taana waxaa u daliila xadiidkii imaamu muslim uu wariyey xadiidu jundub ibni cabdillahi albajeli uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi nebigan ka maqlay oo odhanaya khamsa ayaamin macnaha min qabla khamsa ayaamin shan beri ka hor shan beri intuuna dhiman macnaha maalintuu dhintay shan beri ka hor nebigoo lebaan maqlay innii abra'u ila allahi qof walba ilaahay baan uga beri noqonayaa oo qofna anugu khaliil ka dhigan mayo mid aan khaliil ka dhigan mayo ma jiro an yakuuna lii minkum khaliilan taa beri baan ka noqday wa anna allaha ittakhadanii khaliila ilaahay baa khaliil iga dhigtay walow kuntu mutakhidan khaliilan axada min ummatii khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliila haddaan ummadayda qof ka mida khaliil ka dhiganayo oo darajadaa ugu sarraysa maxabada aan gaarsiinayo abubakar baan ka dhigan lahaa laakiin ilaahay baa khaliil iga dhigtay oo derajadaa i gaarsiiyey sidaa daraaddeed darajatul khulla cid kale ma siinayo ee waxa weeye fadaa'ishii kale iyo dee maxabadii way soo wada gelayaan laakiin darajadaa sare wey macalshaahidku waa maxay wa anna allaha ittakhadanii khaliila ilahay baa khaliil iga dhigtay imaamu muslim baa werinaya waa xadiidkaas saxiixa waa jumlada toddobaad marka waxaad rumaynaysaa nebi maxamed allah inuu ka dhigtay khaliilan jumlada sideedaad waxaad rumaynaysaa waxa uu yidhi shiikhu wa anna allaha kallama muusaa takliiman allah subxaana wa tacaala wa kallama muusaa takliiman allah nebiyullaahi muusaa inuu la hadlay oo toos ula hadlay ilaahay baa yidhi وكلم الله موسى تكليما ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه وجد marka nabiyullaahi muusa kaliimullah baa layidhaha ini istafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaami waatuu allah yidhi idan marka nabiyullaahi muusa ilaahay baa la hadlay oo way caddahay sidoo kale nebi maxamedna allah wuu la hadlay ma ameynkii waxa weye leylatulisraa walmicdaaj cinda sidrati lmuntaha markii jibriilna ka haray salaada lagu soo waajibiyey waa cadda sidoo kale nebiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay baa la hadlay aayadaha qur-aanka way ku caddahay oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala inuu la hadlay oo markuu geedkii cunay allah uu la hadlay waxaa kaloo ku cad xadiidkii abudari oo waxa weeye ibnu xibaan ay wariyeen nebigu weydiiyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow nebiyada yaa ugu horreeyey suuye aadam calayhi salaam markaasuu yidhi anabiyun hu oo ma nebi baa aadam qaala nebigu wuxuu yidhi markaa nacam nebiyun mukallam nebi weliba ilaahay la hadlay uu yidhi waana xadiis saxiixa siduu sheekh albaani mishkaat almasaabiix ku saxiixinayo marka wakalama laa muusa takliima waa jumlada sideedaad jumlada sagaalaad waxa uu yidhi macnaha waxaynu nidhi nabiyullahi ibraahim khaliil baa ilaahay ka dhigtay nabiyullaahi maxamedna khaliil baa ilaahay ka dhigtay nabiyullaahi muusana ilaahay waa la hadlay waa saddex iyo shantii hore sideeddaasaa marayna jumlada sagaalaad waxa weeye wa ana wa rafaca idriisa makaanan caliya nabiyullaahi idriis calayhi salaam ilaahay inuu kor yeelay kor u qaaday ilaahay baa fii suurati maryam ku tilmaamay waxa weeye wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nabiya wa rafacnaahu makaanan caliya wa rafacnaahu waan kor yeellay weeye makaanan caliya ay boos sare ayaan geynay hameenkii leylatul israa walmicraaj xadiidkii dheeraa oo nebiga saxiixana waxaa ku sugnaa nebigu inuu kula kulmay nebiyullaahi idriis assamaa araabica samada waxa weeye afraad inuu kula kulmay marka taas weeye midda la tilmaamaya ilaahay makaan sare ayuu geeyey sharaf iyo wanaag ilaahay kor buu geeyey darajadiisa ilahay kor buu u qaaday masalada tobnaad jumlada tobnaad waxa uu yidhi wa anna ciisaa cabdullaahi wa rasuuluh ciisaa inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu nebiyullaahi ciisaana waxaad u rumaynaysaa inuu rasuul ilaahay yahay addoon ilaahay yahay ee unan ahayn mid la caabudo ilaah ma aha oo wiil ilaah ma aha oo thaalithu thalaatha ma aha waxa weeye waa addoon oo cibaado xaq uma leh waa rasuul oo in la beeniya xaq uma leh marka cabdullaahi wa rasuulu haddii la yidhaahdo macnuhu waxa weeye waxaa lagugu tusayaa cabdi haddii la yidhi waa addoon waa laa yucbadu lama caabudo oo cibaado xaq uma leh rasuul haddii lagu yidhina ilaahay baa soo diray oo in la beeniya xaq uma leh waa in la rumeeya wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama kelmaddii ilaahay uu ku riday maryama ay waa kun fa kaana ilaahay kun ahaw ciisow uurkii maryama ahaw iyadoon aabbe u tegin ayaa la yidhi ahaw wuuna ahaaday waana allaha calaa kulli shayin qadiir allah subxaana wa tacaala meelo badan buu ku caddeeyey waana mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadam ma ujeeda khalaqahu min turaabin uma qaala kun fa yakuun marka allah subxaana wa tacaala wax walba waa awoodaa oo ilaahay baa maaragtay abuuray nabiyullaahi ciisa kun fa yakuun wa kelimatu alqaaha ilaa maryam wa ruuxu minhu ruux ilaahay xaggii ka ahaatay oo lagu afuufay wa xadiid baa taana caddaynaya oo xadiidkii cubaada oo bukhaari iyo wariyeen wa kayruhu ayaa waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam man shahida an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah qofkii qira laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah qofkii taa la yimaada waxa weeye wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluh wa kelimatu alqaaha ilaa maryam wa ruuxu minhu baa ku jirta man shahida an laa ilaaha ila allah wa anna maxamedan rasuulullah waljannatu xaq wannaaru xaq qofkii intaa qira wa anna ciisa rumeeya ay shahida ka markhaanti kaca wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluh wa kelimatu alqaaha ilaa maryam wa ruuxu minhu adkhalahu allahu ljannata calaa maa kaana min alcamal wax alla wixii uu camal haysto ilaahay jannadu qofkaa geynaya oo waa qof ahlujanna buu allah ka dhigaya qofkii saa u rumeeya marka ciisa waxaan rumaysannahay inuu yahay addoon allah subxaana wa tacaala rasuul sida nebi maxamed oo kale laa farqa amaa dariiqadu ku dhashay allah subxaana wa tacaala waxa weeye dadkii wuxuu u qaybiyey qaar aabbe iyo hooya buu ka abuuray waa sida loo badan yahay markii hore aadam waxaa laga abuuray aabbana male hooyana male xawaa waxaa laga abuuray hooyo male oo aabbe bimansilati labbi buu u taagan yahay aadam ciisa waxaa laga abuuray aabba male hooyuu leeyahy inteenna kalena waxaa lanaga abuuray aabbii hooyo idan marka allah calaa kulli shayin qadiir waa wax walba waa awoodaawa taas weye wakalimadaruuxu minhu taas ayaa rumaynaysa jumlada koob iyo tobnaada ugu dambaysa waxa uu yidhi wa ana allaha fadala bacda anabiyiina calaa bacdin allah subxaana wa tacaala inuu rusushii iyo nebiyadii kala fadilay oo rafaca bacdahum darajaat uu kala kor yeelay ayaa rumaynaysaa tafdiil ilaah inuu kala fadilay inagu kulli waa rumaynaynaa haddana waxaan aaminsannahay inay kala fadli badnaayeen oo allah baa yidhi tilka rusulu fadalnaa bacduhum calaa bacdin minhum man kalama allah wa rafaca bacdahum darajaat tilka rusulu rusushii lasoo diray weeye taa laga soo sheekeeyey fadalnaa bacduhum calaa bacdin qaarkood baan qaarka kale ka fadlina oo ka fadli batay ha minhum man kalama allah sida nabiyullaahi muusa wa muxamed wa aadam inta la inoo sheegay wa rafaca bacdahum darajaat sida idriis calayhi salaam lainoo sheegay ujeed aayad kale walaqad fadalnaa bacda anabiyiina calaa bacdin wa aataynaa daawuuda zabuura idan saasaan u rumaynaynaa laakiin nebigu waxa uu ka digay axaadiid oo yidhi nebiyada yaan la kala fadilin ayaa soo aroortay laa tufadiluu bayna alambiyaa macnuhuna wuxuu dhacay culimmadu waxay dhahan waxaa la isku waafajinayaa waxaad aaminaysaa inay rususha ilaahay kala fadilay oo darajaad kala sarreeye ilaahay gaarsiiyey laakiin innaga markii aynu nafteenna laga hadlayo rusushii oo dhan waa rumaynaynaa oo kulligood waa ixtiraamaynaa oo waa jeclaanaynaa ma kala saarayno haddaad qaarna rumaysid qaarna beenisid taa weeye middaa ama aad ku faantid oo fakhri aad la timaadid nabi wuxuu yidhaha anaa sayidu walada aadam walaa fakhr marka rusushii waa rumaynaynaa mana kala fadilayno oo ma isugu faamayno laakiin ilaahay si u kala fadilay baynu u daynaynaa nebi maxamed baa ugu fadli badan nebiyullaahi ibraahim saasaynu u daynaynaa laakiin ma kala saarayno wey marka rususha saasaa loo rumaynayaa inay kulligood xaq ku taagnaayeen inuu ilaahay sidaas iyo darajadaa iyo wanaaggaa kala siiyey ayaa loo rumaynayaa marka koob iyo tobankaa jumlo ayuu shiikhu masaladan ku caddeeyey oo inaad la timaadid iimaan jaasim oo xaqiiqo ah oo dhammaystiran rusushiina saa u rumaysid kabacdina insha allahu tabaaraka watacaala wuu sii wadayaa oo su-aalahoodi aa weli socda walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin